Muhiimadda ay leedahay in la kordhiyo xirf- ee xirfadaha ard- ee dhalinyarada cabdikariin aadan shamcuun waxa uu ka mid yahay macalimiinta magaalada jowhar caasimadda dowlad goboleedka hirshabelle mar aan la yeelanay wareysis ayaa waxa uu sheegay in ay jirto fursado badan oo loo baahan yahay in ay dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada jowhar ay ka faa'iideystaan ayna aadaan goobaha lagu barto farsamada gacanta si kombiyuutarka farsamada iyo waxyaalo kale oo muhiim u ah nolosha dhalinyarada soomaaliyeed muhiimadda ay leedahay in la kordhiyo xirf- ee xirfadaha ard- ee dhalinyarada runtii waa dareemi karnaa muhiimad aada u weyn ay uf- ku fadhisaa xirfadaha dhalinyarada yacni in la kordhiyo oo faa-iidooyin badana laga helaya xirfadaha dhalinyarada in la kordhiyo Ee, faa-iidooyinkaas laga helayo waxaa ka mid ah ee, dhalinyarada xirfadahooda haddii la kordhiyo waxaa meesha ka yaraanayo waxaa la yidhaha shaqo la-aanta oo qofka dhalinyarada ah markii ee, xirfad loo sameeyo haddii uu ku xamaasho shaqo la-aantii iyo baagmoodinimadii iyo wixiyaa meesha ka baxaya wuxuu noqonayaa qof nafsadiisa ku filan ee, dherkiisa ku filan haddii caruur uu leeyahay caruurtiisa ku filan xaaskiisa ku filan Waa faa'iidada ugu weyn sidoo kale qofka inuu ummi ahaado oon yacni aqoonna uu lahayn xirfadna uu lahayn dhibaatay leedahay qofka hadduu xirfad iyo iyo aqoon isku helo way wanaagsan tahay haddii qofka aqoontii caadiga uu baran waayo oo xirfad uu samaystan way fiican tahayoo hadda waa meesha ugu fiican waxa ugu fiican waa xirfadda xirfadda ba- in la kordhiyo waxay kaloo muhiim u tahay qofka yacni xirfadda uu leeyahay ku shaqaysta waxyaabo badan uu ka badbaadaya oo qofka shaqaalaha uu asaa ka fiican qofka shaqaalaha waa qof la xukumo waa qof waqti meel galaya waqti kasoo baxaayo yacni laakiin qofkan xirfadda le xirfadiisa uu ku shaqaysanayo xilliguu doono me- oo- oo goobtiisa ganacsiga ama goobta uu xirfadiisa uu uu ugu shaqaysanayo uu furanayo goobta hore xilligu hore uun xirinayo waa faa'iidooyinka yacni muhiimadda ay leedahay dunida muhiim gaar ah ayay ku leeyihiin xirfadayaasha kuwaas oo inta badan xirfadooda loo adeegsado wax soo saaridda oo faa'iido u yihiin bulshada ay ku dhex nool yihiin